luur aad baad umahadsan tahay galabta abaare markay ahayd saacaddu afartii iyo xoogaa ayaa magaalada laasacanood waxaa qarax uu ku dhacay gudoomiyihii maxkamadda gobolka sool xasan sheekh maxamuud qaraxaasi inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay guddoomiyaha oo keliya magarad waa gartay marka qaraxa xaguu ka dhacay qaraxa guddoomiyaha lagu dilay guddoomiyuhu meesha uu qararku ka dhacay waxa weeye dhanka bari ee magaalada laascanood aaga hotel xamdi oo dhanka xigta garowe halkaas ayuu qaraxaasi ka dhacay guddoomiyuhuna wuxuu deganaa hotel xamdi oo aan ka fogeyn halka uu qaraxu kaga dhacay waayahay marka qaraxa ma wuxuu ahaa mid baabuurka uu watay loogu xiray mise mid waddada dhinaceeda la dhigay sidee wax u dhaceen bal noo sii faahfaahi nuura goorta markaanu gaarnay ee qaruxu dhacay runtii mas-uuliyiinta gobolka sool nidaamaha kala duwan ee booliiska iyo amnigu xilligaasi waxaa laga qaaday guddoomiyaha oo dhaawac ahaan loo qaaday runtiina ma jirin cid ris si rasmiya u xaqiijisay in gaariga loogu xidhay iyo in qaraxaasi uu waddada uu marayay uu ku haleelay laakiinse raadka meesha ka muuqday wuxuu ahaa gaarigaas oo qaraxi ku yaallo muuqaalada aan ka qaadnay oo ahaa mid aada u burbursan gaar ahaan gudaha shirka hore oo firir fara badan iyo burbur uu ka muuqday gaarigan oo ahaa gaariga baabuurta soomaalidu utaqaano noocada
waa gartay laascaanood ma ahan magaalooyinka caanka ku ah qaraxyada marka ilaa iyo hadda wararka aad helayso yaa loo malaynayaa in ay guddoomiyuhu beegsadeen sababtuna maxaa lagu sheegay
cid xaqiijiso ma jirto ama sheegasho rasmiya qaraxaasi balse magaalada laascaanood muddooyinkan ugu dambeeyey waxay ahayd mid aada u degan nabadgelyadeedu wanaagsan tahay hore way u jiri jireen in qaraxyo ay ka dhacaan oo markii ugu horreysay maaha in mas-uuliyiin katirsan maxkamadda gobolka iyo degmada laascaanood sidan oo kale ay gudaha magaalada laascaanood ugu geeriyoodaan balse sanadihii ugu dambeeyey isbedel fiican baa ka jiray laascaanood oo dhanka horumarka maanta ugu dambeysa nuuro waxaa laga fureeyey waddo shan kilomitr ah oo ay maalgelisay dowladda hoose degmada laascaanood iyo hay-adda u s a oo xariiftarkeedu u ahaa dadkuna waxay si weyn uga sheekeynayeen horumar iyo nabadgelyo magaalada laascaanood gudaheeda ay ku tallaabsatay muddooyinkani
cabdikariin allah u naxariistee xasan sheekh maxamuud guddoomiyihii maxkamadda nin ceenkee ayuu ahaa dadka reer laasacaano sidee ayuu ugu weynaa ninkaas
run ahaantii nuurow xasan sheekh maxamuud muddo fara badan buu ka shaqeynayay maxkamadda gobolka sool oo haatan mas-uul ka ahaa wuxuu ahaa nin ay dadkao dhani wada garanayeen dacwado fara badan iyo dadka maxkamadda u taga si weyn ay u yaqaaneen bulshadao dhan nacaan ka ahaa oo dadku ay garanayaan qof kasta oo gobolka sool joogay gaar ahaan degmada laascanood